habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
jimco wanaagsan julaayana caawa waa siddeed sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha toddobiyo tobanka sagaaliyo tobanka mitirban bogga v o a somaali dot com waxaana idaacadda caawa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee togashadii ka dhacday magaalada dallas oo ay ku dhinteen shan ka mid a biliiska waddanka maraykanka magaalada downtownka dhexdeeda ama fars magaaluhu waddooyinka muhimka o dhan way wada xiran yihiin markaa boolis badan baa jooga meesha waxaa la toogtay waa shan baa dhintay booliska toddobana waa dhaawac iyo laba qof oo shiciba marka hadda waxay soo saareen ninkii leeyihin uu ka dambeeyey inuu dilay loo malaynayo askartan jira oo la ydhaa magaciisa michael johnson
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka
horta sidaan ognahay ba dee argixisadu waxay ii jirto maaha ay u samaysan tahay sida caadiga ahay inay dowlad noqotoho wadama qabsatoho maamul iyo nidaam ay samayso maaha waxay u jiraan waxa waaye waa argagixinta ummadda dagaaladan ay maaragtay hadeertaan oo qaraxyada oo ay maaragtay laga bilaabo geeska africa ilaa xaramu nabowi calayhi salaatu wasalaam la soo beegsanayaan waxa waaye waa naflacaarinimo
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii dunida biliiska magaalada dallas ee gobolka texas ayaa sheegay in ay dad lagu tuhmayo toogashadii biliisku ay gacanta ku dhigeen saddex qof oo laga shakisan yahay mid afraadna uu dhintay saacdo uun kadib markii niman hubaysani ay shan sarkaal oo biliiska ka tirsan weerar ku qaadeen weerarkaas oo ahaa mid abaabulan islamar ahaantaasina intii uu socday mudaaharaad nabadeed oo ay dadku ka dhigayeen magaalada dallas ayuu weerarkaasi dhacay ugu yaraan lix sarkaal ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi waxaana la sheegayaa in ay dadka halkaasi banaanbaxyada ka dhigaya ay kasoo horjeedeen dilalka loo geysanayo dadka madowga ahi oo ay qaarkood geysanayeen askar biliis oo caddaana weerarka ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa kii ugu xumaaya soo mara hay-adda sharci fulinta maraykanka tan iyo weeraradii argagixiso ee dhacay bishii sebtembar ko iyo tobankeedii sanadka laba kun iyo kowdii madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa toogashadaasi ku tilmaamay weerar waxashnimaa oo abaabulan oo ceeb huwan oo lagu qaaday saraakiil shaqadooda gudanaya isagoo ka hadlaya magaalada warsow ee wadanka poland halkaas uu kaga qaybgalayo shirka neto ayaa waxauu obama uu sheegay in booliisku ay hayaan shaqo aad u dhib badan toogashada lagula kacayna ay tahay mid aad looga xumaado hay-adda badbaadada caruurta ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano save the children ayaa waxa ay ka digtay saameynta mushkiladaha abaaraha ee dalka ethoobiya oo haatan gudaha usii gelaya xilliga qaboobaha oo aanay roobab ku da-ayn abaaraha ku dhufta ethoobiya ayaa waxa ay ku tilmaameen kuwii ugu ba-naa ee dalkaasi ku dhufta muddo konton sano ah save the children ayaa waxa ay sheegtay in gurmadka beesha caalamku ay u sameynayso etoobiya inuu noqonayo mid lagama maarmaana dadka lagu qiyaasay tiradooda inay ka badan yihiin toban milyuun oo qof oo ay ku jiraan ku dhowaad lix kun oo caruura ayaa ku tiirsanaan doona gargaarada cunno ee deg dega ilaa iyo ay kasoo go-ayaan dalagyada beeraha bisha november save the children waxaa kaloo ay sheegtay in laba sannadood oo dalkaasi etoobiya ay ka jireen abaaro ku dhuftay iyo dabeelihii elnino in weli saameynta abaarta ah ee caruurta badan hal malyuun iyo qoysas fara badanba ay la tacaalayaan haatan sida biyola-aan ba-an iyo cunto la-aan macluul nafaqadarro iyo waxyaabo ay ka mid yihiin waxbarasho la-aan oo arrintaasi ay sabab u noqotay
wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa dib u furaysa baaris gudaheeda oo ku aadan in haweenayda musharaxa madaxweyne u noqon doonto xisbiga dimuqraadiga hillary clinton iyo kalkaaliyaasheeda sarsare xilligii ay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ahayd ay si xun u maareeyeen xog xasaasi ahayd oo maraykanku lahaa afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda oo layidhahdo john kirby ayaa sheegay in ay baaritaan baaritaankaasi ay dadejinayaan hase yeeshee aysan wakhti u qaban doonin hadalka kasoo yeray wasaaradda arrimaha dibadda ayaa kusoo beegmayay iyadoo baaris ay wasaaradda cadaaladdu ku haysay hillary clinton ay kusoo dhammaatay inaan wax ceedaha lagu soo oogin waxaa kale oo kusoo beegmaya hadalkaasi maalmoon kadib markii xiriiraalyaha guud ee dalka maraykanka general loretta lynch ay ku raacday hay-adda f b i da talooyin ay soo jeedisay ahaan in mrs clinton aan laga gudbin dacwado la xidhiira habkii ay u maaraysay imiladeeda mudanayaasha iyo siyaasiyiinta xisbiga jamhuuriga uu ku jiro ninka kula tartamaya kula tartami doona hillary clinton qabashada majaraha aqalka cad ee donald trump ayaa waxa uu ku tilmaamay hadalkaasi mid aan wanaagsanayn isagoo islamar ahaantaasina ka qaylay in clinton aan wax dacwada lagu soo oogin waxay sheegeen in galaankalka siyaasadeed ee ay leedahay clinton ay ka caawisay inay ka baxsato dacwad faldambiyeedyo lagu qaadi lahaa
wax loogu yeeray shirmadaxeedka ugu xasaasisan ee wadamada ku bahoobay gaashaanbuurta neto tan iyo dhammaadkii dagaalkii qaboobaayee dunida ayaa waxa uu ka soconayaa magaalada warso ee xarunta dalka poland kulankan oo laba maalmood socon doona ayaa madaxweynayaasha ka qaybgalaya waxaa ku jira madaxweynaha dalka maraykanka barack obama waxa ayna ka wada hadlayaan arrimo ay ugu weyn tahay ka bixitaanka britain ee midooda yurub iyo waxa ay uga dhigan tahay neto madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa kulankaasi ka sheegay in maraykanku uu aad u danaynayo inuu arko yurub oo mid ah isagoo ugu baaqay midooda yurub iyo britainna inay ka wada shaqeeyaan sidii loo sii wadi lahaa xiriirka wanaagsan ee dhinacyada sidoo kale qodobada looga hadlaya shirkaasi ayaa waxaa ka mid a dhaqaaqyada milatariga ee ruushka ee ukraine iyo sidii ciidamo neto ka socda loo geyn lahaa jamhuuriyaddii hore ee midoogii sofiyeed ee uga tirsanaan jiray ee estonia latvia iyo weliba lithuania
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington shan ka tirsan baliiska magaalada dallas ee gobolka texas ee dalka maraykanka ayaa ku dhintay ilaa iyo toddoba kalena waxaa la sheegaya inay dhaawacmeen kadib markii niman dableahay ay togteen xalay xilli uu socday banaanbax lagaga soo horjeedo togashada baliisku ay waddankani ku dileen laba nin oo madow oo gobolada lusiana iyo minnesota kasoo kala jeeday weerarkan ayaa ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee soo gaara ciidamada baliiska maraykanka tan iyo weerarkii sebtembar kow iyo tobankii sanadkii laba kun iyo kowdii markaasoo madaxda booliiska magaalada dallasna ay sheegayaan in saddex ka mid ah dadka la tuhunsan yahay hadda la hayo iyadoo qofkii afraadna oo laga shakisan yahay inuu ka mid ah kooxii weerarka geystay uu dhintay madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa weerarkaasi lagu qaaday askartu waxa uu ku tilmaamay mid lasoo qorsheeyey arxandarro ah islamar ahaantaasina laga yaqiiqsoodo haddaba zaare cabdixamed ayaa warbixintan inoo diyaarisay ciidamada booliiska ayaa kula xaajoonayay afartan nin ee dableyda ahaa ee ay hubka isweydaarsadeen booliiska meel garaasha oo ku taala bartamaha magaalada hoose madaxa booliiska dallas david brown ayaa waxa uu sheegay in mid ka mida dadka ay xireen ee loo xiray inay ku lug lahaayeen rabshadihii ay ku dhinteen booliiska dallas inay tahay haweeney waxaa kaloo uu sheegay in laba ka mida dadkaasi la tuhunsanayaasha ah la wareystay laguna arkay boco ay ku jiraan agab milatari taasoo u saamixi lahayd inay raacaan gaadiidka saraakiisha booliiska brown ayaa waxa uu sheegay in dadka la tuhunsanayaasha aysan bixinin sababta ku kaliftay inay weeraraan booliiska isagoo kula hadlayay goor hore oo jimcaha maanta magaalada dalas wariyaasha ayaa guddoomiyaha magaaladaasi mike rowlings waxa uu ugu yeeray maanta subax niyad jaba
inaan dhahno in booliskeennu waxa uu gelinayaa naftiisa khatar maalin kastoo ma ahan wax la buunbuuninayo waa wax xaqiiqo ah mudanayaal iyo marweyn saraakiisha booliisku waxa ay sheegeen in dadka weerarka geystay ay ku talagaleen inay geystaan waxyeello weyn iyada oo la helay waxyaabo la tuhunsan yahay tv-ga gudaha ee magaaladaasi dalas ayaa waxa uu soo daayay muuqaalada saraakiil booliisa oo iyagu salaan sharaf siinaya meedadka saraakiishii booliiska ee la dilay markii la gaarsiiyey xarunta baaritaanada caafimaadka guud ahaanba magaaladaasi dallas ayaa maanta dadku badi aysa shaqo tegin waxaana xiran wadooyinka iyadoo ay jiraan dhiilo dadku ay u muuqan karaan booliiska ayaa waxaa dhinaca kale ay taagan yihiin dhammaanba wadooyinka iyadoo ay jiraan dad teelteela oo meelaha qaarkood lagu arkayo maxamed maxamed ilka case waxa uu ka mid yahay soomaalida degan magaaladaasi dalas khadka telefoonka ayuuna iigu warramay xaaladii ugu dambeysay haatan magaalada downtownka dhexdeeda ama faras magaaluhu wadooyinka muhimka o dhan way wada xiran yihiin markaa boolis badan baa jooga meesha waxa waxaa la toogtay waa shan baa dhintay booliska toddobana waa dhaawac iyo laba qof oo shiciba marka hadda waxay soo saareen ninkay leeyihin wuu ka dambeeyey inuu dilay loo malaynayo askartan waa nin shan iyo labaatan jira oo la yidhaha magaciisa michael johnson marka ma Marka- ninkii dhintay baa mase kuwa lahaya waaye kuwa lahayo waa saddex qof bay leeyihiin boolisku ilaa hadda ma sheegayaan midabkooda iyo cidayiin laakiin waa laba waa laba nin iyo gabadh bay hayaan boolis dibadbaxyadii ma istaageen marka haddii hadda inkastoo dadku aysa isu soconayo wadooyinkiina ay xiran yihiin wadooyinku way xiran yihiin dibadbaxyo badan ma jiraan hadda waayo wadooyinkii downtownka gelaya o dhan baa wada xiran ilaa hadda marka dad fara badan oo shaqooyinka xataa aan soo shaqo tegin meelo badan looma soo shaqo tegin marka isaga oo ku sugan shirka neeto uga soconaya magaalada warsow ee poland ayaa madaxweynaha dalka maraykanka barack obama waxa uu cambaareeyey weerarkan isagoo sheegay in waxyeelada soo gaartay booliiska ay tahay mid xusuusinayso nafhurnimada ay ciidamadu ku bixinayaan nabadgelyada dadka shacabka ah maalin kastaba I'd ask all Americans to say a prayer for these officers and their families, keep them in their waxaan weydiisan lahaa dhammaan shacabka maraykanka inay u duceeyaan ciidamada iyo qoysaskii ay ka baxeen waa inaan qalbiga ku haynaa ka qaran ahaanna waa inaan xasuusannaa si aan u muujinno umahadcelinteenna qotada dheer raggeenna iyo dumarkeenna ku jira murugada ma ahan maanta laakiinse maalin kasto in blue, not just today, but every day.
booliiska ayaa waxa ay sheegeen in labada toogtayaasha ay rasaas ku fureen ciidamada iyadoo ay socdeen dibadbaxyo khamiistii markaasi oo ay socdeen banaanbaxyo looga soo horjeedo dilka laba nin oo madow ah oo booliis caddaana ay horraantii asbuucan siyaabo kala duwan ay midkood ugu dileen minnesota midka kalena ay ku dileen louisiana dilka labada nin ee madowga ah ayaa ahayd dhacdadii ugu dambeysay dilal dhowra oo ka dhacaya maraykanka gudihiisa taasoo loo arkaya inay tahay tusaalaha isticmaalka awoodda booliisku ay kula macaamilaan dadka laga tirada badan yahay ee qoomiyadda madowga ka soo jeeda ee dalka maraykanka
aad iyo aad bay u mahadsan tahay zaare cabdixamed oo warbixintaasi dilalka ka dhacay magaalada dallas ee gobolka texas inala socodsiinaysay halka aad ka dhegaysanaysaanna waa v o a
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee jimco walbaba aad kala socoteen v o a washington falastiin axmed iimaan ayaa nala socodsiinaysa
wacaanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay weerarada sii xoogaysanaya ee isis ay ka geysanayso meelo badan oo caalamka ah oo ay ugu dambeeyeen kuwii ka dhacay dalal dhowra oo islaam ah oo uu ka mid yahay dalka turkiga bangaladesh ciraaq iyo sacuudiga haddaba maxaa keenay in weerarada isis hadda bartilmaameedkooda ugu horreeyo uu noqdo waddamada muslimka ah barnaamijka waxaa ka qaybgelaya korneel cabdi xasan xuseen cabdiyare oo ka mid a saraakiisha dowladda federaalk soomaaliya horeyna uu ahaa taliyaha hay-adda b i a ee sirdoonka puntland waxaa kaloo ka qaybgelaya korneel cabdulaahi cali macow oo ah qabiir xagga ammaanka ka faallooda haddana ku sugan dalkan maraykanka cabdirasaaq aadan xasan oo kala taliya ra-iisul wasaaraha xagga siyaasadda islamarkaana jagooyin kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray haddana ku sugan dalka jarmalka En, marka ugu horreysa waa in salaamay dhammaantiin En, bilooyinkii dhowaa waxaa xoogaystay qaraxyada ay geysanayaan kooxaha xagjirka ah guud ahaan caalamka bishii ramadaanna waxay dhowr weerar ka kala dhaceen dalalka turkiga bangaladesh ciraaq iyo sacuudiga oo dhammaantood ah dalal ay dadka muslimka ahi u badan yihiin ama dhammaantoodba la dhihi karo waa dalal islaam ah maxaa keenay haddaba in weerarada kooxaha xagjiriinta ah ee isis ay geysanayso ay xoogeystaan xilligan
arrin sahlan maaha in maaragtay hal shay loo aaneeyo waxa keenay inay xoogeystaan laakiin waxaan dhihi lahaa meel walba ba waxaa ka soo yeeray waxaan la dagaalamaynaa isis isis waa argagixiso cusub oo tii traditionalka ayadoo la yaqaanay oo alqaacido oo weligeed la sheegaya ka dambeysay dagaalkeedaa la badiyey ruushkaa la dagaalamay maraykankaa la dagaalamay waxaa la dagaalamay dawlado kale dawlada badweyne oo carabtaa la dagaalamay yacni waxay dareemaysaa hadda argagixisadu meel walbay joogto isis ba ha u badnaatee waxay dareemaysaa in wakti yar u haray la iskuguna tegay waana xilli haddayan maaragtay haatan ayan aada u gegsan ay isleedahay probably haddaydan dadaal badan muujin deg deg baa laydin maaragtay dardaraya marka xaggooda waxaa ka jira baqdin ah maaragtay wax yar baa naga haray inteenan yaroo bankarka ku hartay baa naga hartay meel walbana aan maaragtay qori usii jeedino meel walbana wixii dhaqaaqana aynu xabad ku dhejino ma ahayn sheekadii ahayd waxaa alqaacide la yidhaahdaa jirta alqaacidana nin maraykan la yidhahda keliya eryada laakiin adduunka intiisa kale waa iska nabdoon yahay haatan wax adduunkao dhan iskugu tegaya ay u eg tahay waxaadna umalaysaa ama degdeg wax u qabta ama degdeg u dhamaada camal joyce ah waa mahadsantahay inay inay inay ka jirto xagga qolada isiska waa mahadsantahay waxaan siinayaa kornaal cabdiyaare haye
walaalaata aniga waxaan u arkaa runtii waxa hadda siyaadinaya weerarkan inay tahay horta sidaan ognahayba dee argixisadu waxay u jirto maaha ay u samaysan tahay sida caadiga ahay inay dawlad noqoto oo wadama qabsato oo maamul iyo nidaam ay samayso maaha waxay u jiraan waxa waaye waa argagixinta ummadda ilbaxda ahi ama adduunka ku nooli inay far argagixisa geystaan hadda waxyaalaha aan u aanayn karaa inay siyaadayaan laba arrimood baan dhihi karaa aada koowaad waxa waaye de hadda waa midda aynu ku jiro hadda ka baxanay bishii barakaysneed ee ramadaan qolyahan xagjirintaana waxa ay isticmaalayaan oo si khaldan ay u isticmaalayaan waa diinta islaamka iyagoo marka markaa raadinaya inay ka helaan in waxaa la yidhahdo ajaro ama camalya camalo fiican inay qaadaan bisha ramadaan in obereshino argagixiso ah oo daafaha dunida kala duwan ay ku qaadaan mid waa midaas oo waxa waaye ay u yeelinayaan bisha ramaad tan labaad waa siduu walaalkay sheegay runtii culays badanaa saaran culayskaa badanoo saaranna waxa ay ku khasban yihiin inay ay ismuujiyaan oo ay dhahaan waan jiraa oo mar kasta oo waxaa lagu yaqaano argagixisada uu ku bato culayska operetionka la saaro iyaguna waxa ay siyaadiyaan obereshinadooda iyagoo aan u meelgayin taas waa xabsaale kugu ah opereshinadii ugu dameeyey xabsaalahaan ay ku qaadeen wadanka sacuudiga oo ay meelaha ugu barakaysan ee muqadaska haya taariikhda inta loogu yahay dame aan weerarada lagu qaadin ay iyagu hindiseen inay ku qaadaan marka labadaa qodobban anigu waxaan dhihi karaa sabab bay u tahay waa mahadsanta waxaan siinayaa corneel macow ah asalaamu calaykum falastiin ciid mubaarak walaalahan waa ciid mubaarak iyo shacbiga soomaaliyeed ee maaragtay nabadda jecel waxa waaye horta sideedaba waxa waaye kooxahan argagixisada waxa ay ka waxa ay ka unkamaan wadamada maaragtay colaadaha ay ay ka jiraan oo halka ay isku abaabulaan marka ay waxay ismoodaan inay maaragtay ay awood ay leeyihiin kuna maquulin karaan awood caalamka intiisa kaleeto oo fikirkooda xagjirnimada ay damacsan yihiin damcooda uu yahay inay ku faafiyaan hase ahaatee markii dunida ay ku baraarugtay oo oo maaragtay adduunyadao dhan ay isugu tagtay oo maaragtay dhibaatooyin badan loo geystay oo madaxdooda la dilay oo la beegsaday oo la wiiqay ayay haddana mar labaad waxay usoo laba kacleeyeen markii kacdoonkii oo maaragtay carabta uu bilowday ayay yidhaahdeen dhuumaaleysi kale ayaad heli kartaan waa taa midda keentay inay maaragtay mar labaad ay ay kasoo ifbaxaan iyagoo markaa u xoog siitay inay noqdaan isis hase ahaatee zahrawin oo maaragtay u u dhawaajiyo oo ah muxuu ahay amiirka alqaacida in muxuu ahay lagula dagaalamo muxuu ahay isis loola dagaalamo si ayna maaragtay uga qaadanin magaca iyaga ay ku leeyihiin caalamka ay ku leeyihiin marka tan aan usoo noqdo dagaaladan ay maaragtay hadeertaan oo qaraxyada oo ay maaragtay laga bilaabo geeska africa ilaa ay maaragtay bangaladesh ilaa maaragtay xaramu nabowi caleyhi salaatu wasalaam iyo muxuu ahay iyo iyo yurubba ay la soo beegsanayaan waxa waaye waa naflacaarinimo waa inta keliya u hartay inay kolba maaragtay ay dhalinyaro ay maaragtay maskaxda ay kasoo xadeen inay qarxiyaan si ay dunyada ay utusaan inay weli ay sii jiraan ay nool yihiin maadaama ay ay hadda ay isugu soo aruureen meel yar oo adduunyado dhan ay la dagaalamayso waxa keliya ay maaragtay ay kusii noolaan karaan waxa waa inay qaraxyo la beegsadaan inay dad afduubaan inay maaragtay qof dayacan oo markaa u arkaa inuu muhiim uu yahay ama muslim ha ahaado ama ama christian ha ahaado ay maaragtay ay assassination ay ku dilaan waa mahadsantahay waxaan rabaa in cabdirasaaq siiye sida hadda korneel macuun uu ka dhawaajiyey waxaa moodaa xili weerarada ay geysanayaan isis ay kordhayaan in amiirkii alqaacidana uu fariin soo diro ku saabsan in ay dadka isaga taageerahay ay dadaal dheeriya ay muujiyaan ma waxaa jira loolan awoodeed oo u dhexeeya alqaacida iyo isis hadduuse jira muxuu yahay
waa jiraa oo iyaga naftirkooda haddii ilaahay uu ku roon yahay waxaad ka dareemaysaa in dacaayadu ka dhaxayso oo propaganda ka dhaxayso isis ay leedahay alqaacida relevant maaha anymore oo annaga maaragtay ka dagaal fiican oo ka dadaal badan oo bal eeg inta shayaan ama dilay ama qarxinay ama bi'inay iyagu labadii sano labadii bilood baa mar la maqlaa marka iskugu faanid anaa moor wax qarxiya iyo anaa moor wax dila iyo ana moor moor wax biiya ana waa ka dhaxaysaa waxay kaloona u qabaan in shacab raacsan oo la kala xadayo uu jiro shacabkuna uu hadba raacayo kii wax dilid badan inner psychology waxaa jira ah waayaha kan haddii sharqantaada la maqli waayo oo ama wax dramatiga aadan meela ka samayn oo wax ka bi'in shacabkii idinku taageeri jiray si qarsoon iyo si furanba waa waa kaa furanayaan marka ku tartamid ay ku tartamayaan waxqarxinta oo dhexdooda ah oo ay isleeyihiin relevanceka dadkii idin raacsanaa iyo ama lacag system lacageed siiya ah ama system dad u dagaalama siiya ah dagaalkooda wixii sii wadi lahaa oo kooban bay ku kala tartamayaan marka yes dhexdooda waxaa ka jira loolanka noocaasa oo midna diin iyo relevance iyo anaa wixii la rabay ku taagana midna uu yahay resourceska iyo dagaalyahanada iyo lacagta iyo supporterska oo loo kala loo kala maxaa la yidhahdaa tartamayo haye corneel cabdiyare
runtii arrintaasi way jirtaa oo waad ogtahay aaba inaan markaas soo diray fariinta waxaana xaqiiqo ah hogaanka argagixisnimada sanadidan soo dhaafnay waxaa haystay alqaacida oo awoodeeda iskudeeda caalamkan ku ballaariso operation badan keysatay xanuun badan saddexdii sano oo ugu dambeeyey lagascaadiya laga soo bilaabmaa labada kun iyo afar iyo toban sano saddex iyo tobankii akharkiisii waxaa bilaabatay gruubkan daacish ama isis la yidhaahdo runtii isis waxay kasoo dhexsiibatay waxa weeye alqaacida meel kale kama aysan imaan oo ama dagaalyahanada ha ahaadeen ama qaabkii ay qorshayaasha operation ay qaadayaan ha ahaadeen ama macalimiinta ha ahaadeen intaba ama dadka xataa soo fiirsiinaya oo dhaqaalaha saacida ha ahaadeen bay kasoo dhexbixeen ururkaas waxaa lagu tartamayo runtii waa sida dhan marka laga eego waa waa yaa wax baabi'iyo hoyaa wax kharibo hoyaa wax laayo hoyaa dad ummad argagixiyo weeye marka dhanka laga eego tartan waa ka dhaxaya dhankaas dhanka kale waxaa ka dhaxaya waxa weeye suwaalkay sheegay resourciga way ugu muhiimsan yihiin ama dhaqaale ha ahaado ama dagaalyahanada ha ahaado hadda sanadkan ugu dambeeyey waxaa laogyahay in dagaalyahanadii alqaacida ay ay ay u bilaameen dhanka waxa weeye isis way ku biireen taas oo ay keentay awoodii alqaacida inay lunto awoodda ugu badan waxay waxyaalaha ku luntay waxa weeye awoodii ama dagaalyahanadii ha ahaadeen bariga dhexe ama ha ahaadeen africa ama bariga africa ama ha ahaadeen xataa asia waxay u wareegeen ay u wareegeen dhankii isis bay u wareegeen taasa hadda ku khasbaysa alqaacida inay message soo dirto ay tidhaahdo waa in inagana jihaadkii aan sii wadnaa oo dadkan jihaadka u oomani su ama inta uu haysto usii xojiyo ama xataa ay tare u dhaho waa sii jira marka awoodaasi tartankaahi uu ka dhexeeya waa la ogyahay uuna ka dhexayn doonaa intii kolley waayada ka waa maadsantaha ahye cornel macow loolankaasi haddii uu jiro sidee soomaaliya u saameeyaa ma ka jirtaa loolankaas labada dhinacse awood intee la egay ku kala leeyihiin gudaha soomaaliya marka la fiiriyo hadda
horta waxa waa hal mid ayaan rabaa alqaacida asbaaqaha ay maaragtay ay uga faa'iidaysteen inaan qayaxo oo ah maaragtay meelaha ay ay colaadaha ay hareeyeen syria oo kaleeto laba kun iyo saddex iyo tobankii si ay maaragtay saameyn ugu yeeshaan kacdoodkii shacabka suuriya waxa ay meeshaas ay ku beereen jabhad la yidhaha nusra la yidhaahdo jabhadda ayaa markii dambeeto kadib isku bedeshay inay maaragtay isis ay ka dhex dhashaan iyo caradii ka timid muxuu ahay shacbigii muxuu ahay syria uu maaragtay sida xun ula dagaalamay asad taas waaye laakiin soomaaliya w way jirtaa inay saameyn ay ku yeesheen muxuu ahay koonfurta soomaaliya gaar ahaan jubbada dhexe iyo iyo zoonahaas gaday iyo muxuu ahay jubbada hoose inay kooxa is abaabuleen oo maaragtay oo oo dulyadeenkii ayaanti dhaweyd muxuu ahay la dilaya oo kamid ahaa ay yidhaahdeen alqaacida waa waan ku daahanay way gabowda alqaacida fikirkan cusub oo muxuu ahay dardarad gelinayo in maaragtay aan aan u wareegno ayay soo jeediyeen hase ahaatee shabaab way kula dagaalameen waana looga xoog roonaaday laakiinse weli way sii jiraan unugyo oo fikirka qaba muxuu ahay ah in in alqaa in muxuu ahay alqaacida laga tago oo maaragtay beeca lala galo muxuu ahay isis hataa hataa isis waxa waaye dagaalkii ay ku qaado caalamka uu ku qaaday oo adduunyadao dhan ay isugu tagtay ayay maaragtay kusii wiiqaysaa marka waxaa jira confusion ama muxuu ahaa murugooyin kasoo daahiraya inay marnaba maaragtay aysan sii jiri doonin marka hadda waxaad malaynaysaa inay dantay oo saameynta ay isis ay ku yeelan lahayd soomaaliya dib u dhac xoog le oo maaragtay uu ku yimid kadib markii isis maaragtay ciraaq iyo syria maaragtay dagaaladaa xoogale ay la galeen reer galbeedka iyo ruushkaba ay la galeen waa mahadsan tahay cabdirasaaq waxaa jirta in weeraradu marka hore ay ahaayeen weeraro reer galbeedka ku wajahan waxa soo raacana ay ahaayeen isis oo videoyaal soo bandhigaysa oo ama dadka rishtanaa ama dadka yasiidiga loo yaqaano ama meelaha qaar dadka shiicada ah dhibaatooyin u geysanaya hadda wadamada islaamka dhexdooday dagaal ka bilaabeen weeraradooda hadda gaar ahaan toddobaadyadii ugu dambeeyay ha noqoto kii istanbul ha noqoto kii bangaladesh ciraaq wixii ka dhacay iyo sacuudigaba maxaa hadda keenay jihadan cusub oo ay wadamada islaamka ay ugu soo jeesteen anigu waxaan dhihi lahaa inay iska tahay methodology caadiya oo ah marka hore oo aad casekaga samaysanaysid islaamiga ah inay tahay dariiq la maro wax gaale la yidhaahdo lala dagaalamayaa jira annaguna waxaan u adeegaynaa islaamka dariiqaasuna wuxuu u baahan yahay marka hore inaad muujisid inaad ama dal aada gaale ku tilmaamaysid ama aan kula diin ahayn ama aad wax kasoo qarxisid ama wax ka leysid laakiin aakhirka waxay u dabtaan methodologyga mathalan sidii ay alqaacida ku bilowday daaradhaa dheer baa america laga dumiyey kadibna baris iyo spain ayaa wax laga qarxiyey laakiin aakhirkii waxay ku dambeysay xaafadaha dawladaha islaamka inay ka dagaalanto anywhere between mali iyo maxaa la yidhahdaa tunisia iyo morocco iyo kadibna ay tidhaahdo jabtarka yemen jabtarka soomaaliya jabtarka mali jabtarka you name it waxay bi'iyeen ama usoo jeesteen oo ay raaxada ka qaadeen ay dalal islaamiga noqoto marka saasaa alqaacida ku bilaabatay saasay ku dambaysay waxaa bilowda shaqadii oo kala bilaabay nima la yihahda isis waxay u baahnayeen marka hore inay yidhahdaan marka sheekadeen waxay ku salaysan tahay dad naga diina oo iyagana ay tahay marka inaan berbereyno marka waxay keeneen dad laynka lasoo geliyo oo maalin walba midiyo dhabarka dambe lagala istaagayo wejiga inta lasoo dubta dhaqalayo therefore alqaacido waxaan ku nacnay muslim layn bay bilowdeen laakiin hadda isis baan raacinaa waayo muslimka ma laayaan oo gaaladay gaaladay laayaan way ku bilowday laakiin saddexdii example ay dadka ku sirayeen markay sameeyeen kadib iyaguna sidai alqaacida waxay usoo noqdeen inay xaafadihii islaamiga ahaa marka at the end of the day wixii lala aadayay dawlada islaama ama wax noocaasa aakhirka suuqa bondheer iskugu imanaysaa yacni ma garanaysaa waana trend weligii iska jira in marka horeo la rabo in shacabka wax loo sheego dabcan waxa adoo hawshii bilaabaya ma oranaysid dadka muslimka aan layn doona dadka muslimiinta aan wax u dhimi doona ma oranaysid
Waa mahadsanta.
Eh, laakiin waa u dabtaan aakhirka aakhirka waxay u dabtaan inayan nin walba guriga meeshuu eedadii ku ogaaba uu soo noqonaya isagoo xabada sita waa mahadsantaha Waana wax caadi oo lagu yaqaan wey dhegaystayaal haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington waana barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan weerarada sii xoogeysanaya ee kooxda isis ay ka geysanayso meelo badan oo caalamka oo ay ugu dambeeyeen dhowr weerar oo ka dhacay dalal islaam ah waxaa barnaamijka ka qaybgalaya korneyl cabdi xasan xuseen cabdiyare oo ka mid a saraakiisha dowladda federaalka xagga amniga kala taliya horeyna u ahaa taliyihii hore ee hay-adda b i a ee sirdoonka puntland korneyl cabdulaahi cali macow oo ah qabiir xagga ammaanka ah iyo cabdirasaaq aadan xasan oo ah la taliyaha dhanka siyaasadda ee xafiiska ra-iisul wasaaraha aan kusoo noqdo een, korneyl cabdi xasan xuseen runtii horta intaana su-aashaa ka jawaabin su-aashii hore oo sama- eh, korneyl macow kanati ka hadlayay oo ay ku saabsanayd in rabaaxyo loogu noqdo eh, daacishka iyo soomaaliya Eh, runtii sida eh, aan ognahayba eh, ururkada argagixisadaahi eh, laba siyood bay u jiraan mar waa awood muuqato oo ay meelo iyo degaano iyo ay ku haystaan lenna waa marna waa diyaar garow ay ku unkamayaan eh, bulshada dhexdeeda Eh, marka hadda daacish waxay ku jirtaa diyaar garow ay ummadda dhexdeeda soomaaliya ku ku diyaar garoobeyso xaqiiq waxa ahna eh, sida eh, alqaacida looga tegay in al-shabaabna ay bighabiyahanadii u- u oomanaa waxay u yaqaaneen eh, ideologiga jihaadka ama jihaadoonka ay ka tegayaan ay ku biirayaan daacish Eh, runtii waad ogtihiina soomaaliya xataa waxaa jirta meelo ay ka bilaabeen inay bis isku leeyihin ciidamo waxaa kamid a bariga soomaaliya ee fog ee gobolka eh, bari la yidhaahdo ee dagaalyahan ay ku leeyihiin oo bariska u joogaan siduu sheegay eh, korneelku waxaa kamid ah koonfurta laba meelood ay ka joogaan meelna waa eh, gobolada eh, eh, jubbooyinka oo ay eh, la yidhaahdo xataa waxay ku leeyihiin kamam eh, training iyo ay ku qaataan iyo iyo iyo iyo ka diiwaangelin dagaalyaano cusub iyo gobolkan eh, shabeelada shabeelooyinka labadaba oo aad ogtihiin xataa dawladdu ay mar federationna ka fulisay oo xataa mar ay kiisas badan oo lagu qabtay oo dagaalyahano u qoran daacish arrintaasi marka aanu fikradda ah daacish dagaalka lagu aduunka ku qaaday ay la baaba'aysaa ma qabo marka waxay tahay argagixisannimadooda waxay u jirtaa inay inay doreeshino meel ka tuuraan meel isqorxiyaan qarisqor ay ay laga qaado lagumana baabi'in karo xaqiiq waxa ahaa ama cruise iyo drones iyo meesha laisla dhaco iyo waxa weeye dagaal lagu qaado toosa cad Eh, fakarkan laguma baabi'in kare wuxuu u baahan yahay fakarkan in bis laga soo baabiyo Eh, tan labaad su-aashaadii eh, haddaanu noqdo oo ahayd eh, eh, ku saabsanayd eh, daacish iyo iyo weerarada ay ka Iyo- geysanayaan weerarada iyo wadamada jirka islaamka caalamka islaamiga sida saxda ahi cabdirasaaq uu sheegay runtii meel fiican buu ka ambaaray fakarkaani sideedaba marka hore fakarkan tiriisaba dad baa wada in yar baa wada intaa yar ay wada qorsha ay leeyihiin qorshaha way yaqaanin sida ay u marayaan iyo meesha ay ay ku salaysan tahay laakiin dadkan soo gelaya ee laga dhaadhicinayo waxa inuu yahay jihaad ayaa waxaa loo tusayaa inay inay inay inay la dagaalamayaan nan muslims dadka ah oo aan islaamka ahayn oo wadamada yurub oo kale dagaalka ay ka geysanayaan laakiin at the end of the day waxaa loo socdo hadafka raggan wada hogaaminaya ma aha intaas hadafka waxa weeye inay inay ummadda baabi'iyaan oo cid kasta oo fakr fakarkooda kasoo horjeesta inay banaystaan inay laayaan wey Waana sida waa mahadsanta uu sheegay waan kugu soo noqon doonaa Een, waxaan rabaa korneel macow inaan siiyo maadaama hadda een, sida een, adiguna aad qirteen een, ay u muuqata alqaacida meelo badan in looga adkaada ma laga yaabaa in ay imaan karto in ay ama midow samaystaan Een, ama alqaacida ay meesha ka baxdo isis loo wada dhammaado ma dhici kartaa Een, een, horta horta waxa waaye een, akhlaaq xumada ay maaragtay al- een, ay ku bilaabeen nimankan een, daacishka ay ku bilaabeen ay bini aadmiga ay ula dhaqmayaan allahu subxaanahu watacaala wuxuu xaaraantinimeeyey qofka bini aadmiga in la gubo isagoo nool maaragtay een, waxa ay samaynayaan ilmo yar yar oo aan maaragtay xataa aan caqli aan lahayn inay qoryo u dhiibaan ay yidhaa- ay yidhaahdaan dila dadka bini aadmiga waxyaabahaas dhaqan xumadaas oo dhan markii la arkay waxaad u malaynaysaa in ay een, caalamkii oo dhan oo aan fariir uu ka qaaday waxaana inay yihiin muxuu ahay dagaal akhlaaq aan lahayn oo maaragtay aada u liito horta waa run saameyn waa weyn way ku yeesheen adduunka laakiinse akhlaaqiyaadkaas ayaa maaragtay dib u dhac weyn ku sameeyey oo xataa maaragtay aan dhihi karna maaragtay inaysan meelo kale aysan saameyn aysan ku yeelan karin akhlaaqdan kaleeto ah in maaragtay nabiga caleyhi salaatu wasalaam gurigiisii iyo meeshii oo maaragtay oo uu ku barbaariyey masaajidkii islaamka maaragtay inay weeraraan dharaar cad oo weliba maaragtay dad aan u dhalanin wadanka sacuudiga aan u dhalanin oo maaragtay ka yimid meelo kaleeta maaragtay usoo adeegsadeen waxaasoo dhan marka laysku daro waxa waaye daacish siima jirayso mana sii jiri doonto ururadan argagixisadaana maray bilowdaan taariikh taariikh yaray socdaan intay soconayaanna waxa waaye bini aadmiga iyo dadyooga iyo dhexdooda ay ka dagaalamayeen soomaaliya ugu horeyso oo aad aragtay maaragtay inay aysan u aabayeeleyno maaragtay hotel inay weeraraan ay maaragtay ay ka bilaabayaan nin miskiin oo waardiyaha inay dilaan ay isku qarxiyaan oo wiilal maaragtay maskaxda ay kasoo xaday inay dadka laayaan faa'iidooyin kasoo baxayana male oo oo caalamka o dhan muxuu ahay qaraxyo iyo muxuu ahay dagaal qorshaysan muxuu ahay kuma kuma dhamayn karaan labada kooxood way sii weeqaayaan wayna sii liidanayaan ugu dambeyntan waxaa guuleysanaya humanityga bini aadmiga ayaa guuleysanaya waxaa guuleysanaya islaamka waxaa guuleysanaya muxuu aha dadka nabadda jecel ayaa guuleysanaya markii ay maaragtay ay dhaqamada noocaas lagu arkay
waa mahadsantahay korneel macow cabdirasaaq aan siinaya cabdirasaaq weerarkii ka dhacay magaalada madiina gaar ahaana meel u dhow masaajidka ku aasan yahay nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee nabi maxamed maxay bixinaysaa sawir sidee ahay bixinaysaa hore waxaa la dhihi jira sacuudiga isagaa taageera kooxaha xag jirka ah maanta gudihiisii ay ka timid oo weeraradu ay ka dhacayaan sidee noqonayaa xiriirka sacuudiga iyo kooxahan xagjiriinta
waa arrin aada iyo aada iyo aada iyo aada u dhib badan sidii loo kala saari lahaa xaggee sacuudigu ku dhammaadaa qolooyinka argagixisaxdana ay ay ay ka bilaabataa mushkiladda wax kale ma aha waxa weeye sacuudigaa taageera nuuc diinta islaamka ka mid oo sacuudiga laga barto oo dadka xagjir ka dhigo oo xagjirkaasina oo aakhirka argagixiso iskugu bedelo weeye wixii maaragtay narrativekii dadka loo sheegayay laakiin markaad aragtid isla sacuudiga nafsirkiisiyo lagu soo noqonayo oo la qarxinayo oo aanan hadda lahayn hadday bilaabatay waayo nin amiira la qarxiyey mar waxaa la qarxiyey tahraan mar waxaa la qarxiyey alkhubar mar baysas military oo mareykan ku leeyahay la qarxiyey hadda ka hor xag jirka iyo argagixisadu so far sacuudiga maxay u dhintay haddaa tidhaahda waxay noqonaysaa waxaan ka yarayn dhowr iyo tobankii sano oo lasoo dhaafay haba kala fog fogaatee laakiin argagixis oo dhan baa sacuudiga respect gareeya miyaa la odhan karaa haddiiba la yidhaahdo sacuudiga baallo ku leh nuuc argagixisa islaan sheegta ka mid a ha la yidhaahdo laakiin argagixis oo dhan baa lu ku lehna lama odhan karo waayo argagixisada naftirkeeda dabaaqi ka jirtaa soo maaha waxaa kaleetoo jira si dad ah iyo si dawlad ah baa sacuudigu argagixisada u taageera iyaduna run maaha yacni sacuudigu wuxuu leeyahay dad wuxuu leeyahay culumo wuxuu leeyahay dawlad wuxuu leeyahay askar wuxuu leeyahay lacag wuxuu leeyahay whatever marka haddii dad sacuudiyihi si qarsoodiya lacagtooda ay dad siistaan ilaa heerkee baa dawladdu ogaan kartaa waaye yacni togneeyo tujaar sacuudiga ay hadday zaka walba kiiba toban milyan oo dollar bixiyo lacagaan bilyan ka yarayn baa meesha maraysa iyo wax lamid a ama maxay boqol milyan ka yarayn marka sacuudiga as an entity ma waxaa laga wadaa dawladda boqorku xukumo mise waxaa laga wadaa dalkoo idil iyo dadka iyo lacagta iyo resourceska iyo si mid private iyo mid publica iyo iyada midkeeduna waa waa waa wax le laakiin ma qabo maanta madiine la qarxiyey waxaabana soo martay xaramka nasirkiisa oo la qabsaday soo maaha maxaa argagixisa ah marka nin walba oo violence sameeya ama xaramka ha qabsado ama madiine ha qarxiyo ama yani ma waxaan dhihi karnaa wax kastoo fal cudwaanaya sameeya waa argagixiso Eh, xaramkaa la qabsaday eh, xaramka ageen la qabsaday eh, hadda madiinaa la qaxiyey eh, nin prince ah baa la weeraray eh, alkhubar oo dhan baa maxaa la yidhaha daaradhulka la dhigay mawqiciyada maraykan keliya la abaaray eh, eh, maxaan dhihi karnaa marka
waa ana mahadsan waxaan qabaa Ha, violence-ka rabshada xasarada
jirtaa alqaacida macsuumka ma aha alqaacida ilaa waxaynu wadnaa waa waa xasarad soo maaha alqaacida isduqayn kartaa waayo waxaa la argagixiya haddii la yidhahdo macnaha waa yaan sharci la raacin soo maaha waxaana isqarxin karaa isis laftirkeeda isis baana alqaacida qarxin karta alqaacidaana isis qarxin karta sacuudiga alqaacida taageeri kara alqaacida sacuudiga qarxin kara meesha sun kulle yaa nidaam la raacin maaha oo yaan diin la raacin maaha so meeshu maaha ha la isdilo yacni ma sense baynu dagaal ka raadinaynaa yacni qofkii u qabaa in dagaal micno la-aana oo argagaxa la wadi karo haddana dadka qaarkii laga reebi karo dadka qaarkiina lagu jihayn karo waa qof khaldan waa mahadsanta cabdirasaaq Een, waxaan siinayaa een, corneyl een, cabdiyare gabagabadiina waa ku jirnaa weeraradan sidee caalamku uga hortegi karaa oo loo yareyn karaa khataraha ka imaanaya ee d- gaar ahaana dadka shacabka ah een, soo gaaraya maxaa xalku yahay waayahay falastiin hal aan ku diro cabdirasaaq waa mahadsan yahay runtii arrinta ah anigu ma qabo mana saxna maaha sacuudi baa wuxuu taageerahay oo gacan siiya arrintaas haddii laleeyahay dee diinta islaamku nebi maxamed baa lagu soo dejiyo maka iyo madiina ka yimi wax gaara laakiin arrintan agxisnimadu asal kuma lihi diin islaam waxaana og tihiin la ogyahay sida caadiga ah hadda laba sano ugu dambeeyey labaatan iyo lix fal argaxiso sacuudiga laga fuliyey ay ku xaasi fuliyeen marka xagee iyo argagixisa taageera iyo xagee ka timi waa wax gaara oo kale laakiin shacab iyo iyo xukuumadba anugu barka kaama qabo sacuudiga waa taageera argagixisa arrinta labaad see looga hortegi karaa Dee horta runtii waxaa looga falalkan argagixisanimadu wax hadda caalamka ku cusub maaha taariikh ahaan way socon jireen wax badan bay socdeen magacunbaa waxa weeye habda loo kala bedelaya habda si un loogu qaab loogu yeerayo maaha waxaa looga hortegi karaa runtii waxa weeye anigu waxaan aaminsanahay sidaan horeba uga dhawaajiyey Een, ma aha wax lagu baabi'in karo ama laga hortegi karo in een, camal maaragtay eh, dagaal la qaado oo oo xabadda la isticmaalo iyo qoriga iyo askariga maaha runtii waxaa looga hortegi kara waxa weeye anuu arkaa laba arrimood labada arrimood ku- arrinta ugu weyni oo oo argixisnimada dabka ku shidaa ama ay ay ka helaaneen oxygenka waxa waaye een, wadamada tan eh, ay ka jirto deganaanshan la-aantu ama dowlad la-aantu ka jirto nidaam xumadu ka jirto ama oo soomaaliya qayb ka tahay ama sifar war soo galay ama adduunku xataa si kale soo u arkaya een, dowladahan laafkan biyo la riday ama kacdoon ha lagu rido ama xaalad military ha lagu rido marka in adduunka laga baabiyo oo laga hortago eh, arrintaas oo deganaansha la-aanka adduunka ah wadamada ah oo arrintaasi xooga la saaro oo oo wadan ama in hadduu jiro dimuquraadiyadda ku xun ama shacabkiisa dictatorka oo laaya wuxuu ka roon yahay in wadankaasi intii laga howlgalo si kastaba ha lagu dinshiyo la dumiyo hadhowdin argagixiso ka bilaabato waa hadda suuqa ka socda ciraaq oo isis ugu weyn kasoo baxday oo ciraaq qayb ka qaadato oo adduunku xataa caalamku isaga wax kasta isugu keenay maare ule arrintaas waa qodob arrinta labaad waxa waaye waa arrinta kusa waxaan wuxuu ku saabsan yahay ideoloji ahaan fakar weeye fakarkaasi waxaa lagu baabi'in karaa in fakar ahaan lagula dagaalamo waxaan ognahay sacuudiga labadii kun iyo toddobadii iyo lixdii markii waxaan ay ka kaceen wadamada lagu guuleystay oo rolmada loo soo qaato kamid yahay in laga baabiiyey ama laga yareeyey waxaa loo furay kooxahan munaaqasho waxaa loo furay dowriyaad waxaa loo furay cilmi waa la- waa lala fadhiistay macnaheedu maaha nimanka hogaamiintaas inaad la firsan kartid laakiin haddii aad mujtamac dad baa jira diinta islaamka maqal maahay aan aqoon lahayn oo u qooman oo wax kasta oo adduunka soo jiray maalin qof buu ku cusub yahay marka dadkaasi in laga hortago inay barnaamijkaa galaan waa qodob qodobka labaadna oo oo fakarka ah oo dowraad in la furo oo dadkan bal diinta xaggeeda eh, lagu dadaalana waa khasab arrinta labaad waxaa laga hortegi karaa en, dee adduunku inay cadaalad ka dhacdo cadaalad in la raadiyo oo si kastaba ha ku dhisnaatay cadaalad ama mid dhaqaale ha ahaato ama mid nool ha ahaato ama mid maamul ha ahaato intay adduunka ka jirto cadaalad xumo oo dee kooxahan way jirayaan oo intay ciriciil qabto kooxahan way jirayaan soomaaliya sambal bay u tahay waxay u tahay cadaalad xumada ka jirtay iyo kanaanshan la'aanta ku jirtay u tahay anyway waxaan marka markaan soo koobo waxaan anigu aaminsanahay oo aan leeyahay siyaasadda adduunku uu hadda kula dagaalamayo argagixisinimadu waxay u baahan tahay labada kun iyo kow iyo tobankii markii maraykanka laga wareegay shan iyo toban sana kasoo wareegtay dib ha loo fadhiisto oo ha la yidhaahdo Waa mahadsanta.
sida weerarka daga waa mahadsanta cabdiyar haye korneel macow Een, horta waxa waaye een, een, een, si- sideedaba waxa waaye argagixisada qofka inuu argagixiso uu- uu noqdo waxa ay ka bilaabataa inuu marka ugu horeyso uu leeyahay een, dhaqdhaqaaq dembiile ah inuu uu maaragtay uu leeyahay oo maaragtay uu uu dembiyaasha abaabulan uu ka qayb galay kadibna uu ka carooday sharcigii kadibna uu dowladda uu ka carooday kadibna uu mujtamacii uu nacay oo maaragtay caro weyn uu- uu uu ka muujiyey waxyaabihii asaga u suurtoobi gari waaya markaas ayuu xagjirnimada uu ku biiraa qofka bini aadmiga ah waxaa kaloo keenaya maaragtay fakriga waxaa kaloo keenaya shaqo la-aanta maaragtay dhalinyarada haysato marka see looga hortagi karaa waxaa looga hortagi karaa in maaragtay abaabul dadweyne dadweynaha in la abaabulo in dhalinyarada la abaabulo in shaqooyin loo abuuro in la sameeyo xarumaha lagu wacyigeliyo muxuu ahay dhalinyarada gaar ahaan iskuullada iyo muxuu ahay iyo eh, eh, wasaaradaha muxuu ahay wasaaradda waxbarashada iyo arrimaha diinta shu-uuni diiniya inay maaragtay soo farageliyaan muxuu ahay dhalinyarada dayacan oo maaragtay waktiga badan u haystaan inay cayaaraan wadooyinka taagnaadaan iyagoo jaamacada kasoo baxay shaqo aysan heli karin cadaalad darrada waxaasoo dhan maaragtay muxuu ahay in laga hortago in muxuu ahay laga hortago corruptionka oo maarata dadka ay ka hor ay ka qaadayaan muxuu ahay carada ay ka qaadayaan wax kastoo cara muujinayo waxa ay keenaysaa kacdoon kacdoonka waxaa suurtooda inuu qalloocdo oo u aado dhanka muxuu ahay xagdirnimada oo yidhaahdaba qof kasta oo kaa hor yimaada waa cadowgaadi dil kani muxuu ahay muxuu ahay waa murtad oo muxuu ahay caalamka iyo gaalada ula shaqaystaa oo aaminsanin xiriirka caalamiga iyo aadanaha si ay u wada nool yihiin laga leexiyo oo la yidhahdo haddaad isdisho muxuu ahay jannaad galaysaa waxaasoo dhan waxa ay ka imaanaysaa waa saddex qodob waa fakriga waa cadaalad darrada waa corruptionka baxsan oo maaragtay ay ay hay-adaha dawliga ama carab ha ahaadaan ama africa ha ahaadaano ay isticmaalayaan oo ay arkayaan dadka maaragtay inay cadaalad darro ay ay maaragtay ay ku haysatay wadankooda taas ayaa maaragtay xagjirnimada Waa mahadsantah.
ahaan ay maaragtay ay kasoo unkamaysaa marka anigu waxaan qabaa ko abaabulka dadweynaha abaabulka dhalinyarada dhalinyarada oo maaragtay shaqooyin loo abuuro cadaalad loo sameeyo in maaragtay looga hortagi karo hase ahaatee haddii la yidhaha conventional army iyo muxuu ahay een, taangi ayaan uga hortagaya iyo sawaariikh waa nin dhuumaalaysanayo qore aakeye wato xoogaaya oo qaraxyo ah oo macaqbale soo samaysanayo waa kaas mid muxuu ahay mid dadka dhibaataynayo hal maalin un maaragtay idaacadda laga sheego oo la yidhaha o hotel hebel ayuu qarxiyey een, nin hebelna waa la dilay marka een, waa waa abaabul dadweyne waxa looga hortagi kara taas waa mahadsanta haye cabdirasaaq ma jeclayn runtii inaan eh, labadan saaxiib oo kaleeto maxaa la yidhaahdaa siday u dhigeen aan aan ka jawaabo oo therefore eh, waxoodii ama aan sax ka dhigo laakiin hadday su-aashu tahay eh, argagixisada maxay sal ku haysaa iyo see looga hortegayaa anigu personally waxaan qabaa eh, mushkilad ka jirta bariga dhexe oo cadaalad darro ah oo cadaalad darrada ay tirsanayaan ummado iyo shucuubo carbeed eh, si saxa ama si khalada teyrasaba ha noqde ay tirsanayaan in maaragtay shucuubaha carbeed si khalada adduunka ula dhaqmo bay salka ku haysaa eh, diinta islaamkuna waa waxa mandaqadaasu ay aaminsan tahay awood bay ku siinaysaa markaad diriraysid labadaas component bay ku sa- ku salaysan tahay diinta islaamka oo la cuskanayo iyo arab nationalism xagjirnimadu labadaa shay bay ku salaysan tahay haddii mix- mixnadaha badan oo ka jiro bariga dhexe ay xal helaanna anigu waxaan qabaa mashaakilada argagixisadu eh, waa laga maara helaya aada umahadsantihiin een, dhammaantiin waaya adaan badan waa mahadsantihiin waa salaam
intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubintii faaqidaada toddobaadka barnaamijka waxaa ka qayb galaya korneel cabdi xasan xuseen cabdiyare oo ah sargaal dhinaca amniga kala shaqeeya dowladda federaalka ah horeyna u ahaa taliyihii ciidamada sirdoonka puntland ee b i a waxaa kaloo ka qayb galaya korneel cabdulaahi cali macow oo ah qabiirka faallooda dhanka ammaanka iyo cabdirasaaq aadan xasan cabdirasaaq turqun oo ah la taliyaha xagga siyaasadda ee xafiiska ra-iisul wasaaraha tan intaan dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo
balse falastiin axmed iimaan ayaa idinla socodsiinaysay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a dhegaystayaal markan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka umuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaana la diyaara
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dowladda maraykanka ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday in siddeed kun iyo afar boqol oo ka mid a ciidankeedu ay sii joogi doonaan dalka afghanistaan si ay ciidamada waddankaasi u taageeraan hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo maalmo ka hor uu hadlay hogaamiyaha cusub ee taalibaanka haybatullah akhunzaada kaasi oo ugu baaqay ciidamada shisheeye in ay ka baxaan afghanistaan haddii dalkaasi nabad loo doonayo sida uu hadalka u dhigay haddaba maxaa keenay in ciidamada maraykanku ay sii joogaan afghanistaan waxaa arrintaasi falanqaynaya duraan xasan yare ow aadan oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka bakistan dowladda maraykanka gaar ahaan madaxweynaha waddanka maraykanka barack obama ayaa dhowaantan waxa uu sheegay in sideed kun iyo afar boqol oo ka tirsan ciidamadiisa ay sii joogi doonaan waddanka afghanistan oo sidaad la socotid ciidamada nato iyo maraykanka ay ka howlgelayeen ilaa iyo labadii kun iyo kowdii xilligaasoo awoodii taalibaan oo waddankaasi maamuleysay ee meesha laga saaray xuseen ow sababtan haatan obama u sheegay in ciidamadiisu ay sii joogi doonaan afghanistan waxaa lagu macneeyey in awooddii ururka taalibaan ay sii kordhaysay ayna weeraro culus ay halkaasi ka geysanayaan iyadoo sidaa la sheegay qorshuhu uu ahaa in maraykanku uu gebi ahaanba ciidamadiisa horay ogala baxo ayaa go-aankan haatan soo baxay waxaana go-aankan wax ka bedela ayaa la leeyahay awoodda taalibaan oo sii weynaatay iyadoo sidaad la socotidba bilahan dambe weeraro culus ay ka geysanayeen ururka taalibaan meelo kala duwan oo ku yaala waddankaasi afghanistan marka sababahaas ayaa keenay ayaa la leeyahay sidoo kalena dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ayaa waxaa la sheegayaa in xaaladdu ay ku xumaan doonto dowladda waddankaasi afghanistan mar haddii gebi ahaanba ciidamada maraykanka laga saaro waddankaasi afghanistan marka sababtaas ayaa kaliftay ayaa la leeyahay sidaas ayuuna ugu dhawaaqay labada mowqif ee dowladda maraykanka iyo kooxda taalibaan ayaa u muuqda kuwo aad u kala durugsan taasi oo sii murjin karta xaaladda dalkaasi oo dagaalla ku jiray ku dhowaad afartan sano fariin uu soo diray hogaamiyaha cusub ee ururka taalibaan haybatullahi ayaa waxa uu sheegay in ay doonayaan ama fariinta uu ku sheegay in taalibaan ay doonayaan in haddii xal laga rabo waddankaasi afghanistan ay ka baxaan ciidamada haatan waddankaasi ku sugan oo uu ku sheegay sida fariintiisa uu sheegay ciidamo waddankaasi xoog ku haysta labadan hadal oo midna kasoo yeeray obama midna kasoo yeeray hogaamiyaha taalibaan waxaad moodaa in ay asalkoodu ay markii si loo fiiriyo ay iskhilaafsan yihiin maxaa yeelay hogaamiyaha taalibaan waxa uu doonayaa in gebi ahaanba ciidamada shisheeye ee waddankaasi jooga ay ka baxaan halka dowladda maraykanka iyo xulufadeeduna ay doonayso in ayaguna halkaasi ay sii joogaan dagaalka u dhexeeya ciidamada shisheeye ee uu maraykanku hogaamiyo iyo kooxda taalibaan ayaa socday in ka badan afar iyo toban sano waxaana weli muuqata in kooxda taalibaan ay sii xoogaysanayso iyada oo dhul ballaadhan isku sii fidisay khubarada falanqaysa arrimaha afghanistan ayaa tilmaamaya inay jiraan dhowr arrimood oo u suurto gashay taalibaanka in ay sii jiraan sida uu faahfaahinayo duraan xasan yare ow aadan oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka bakistan inta badan waxaa jira xuseenow meelo ay haystaan oo ay ka taliyaan oo dhaqaale kala duwan uu kasoo galo kaas oo laga yaabo in ay u sahasho in taalibaan ay helaan hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kaleeto waxyaabaha la leeyahay taalibaan waa ay taageerayaan waxaa ka mid ah dhulka oo inta badan buuraley ah oo la sheego meelo badan oo gabaad ah ama hooy ah oo maraykanka iyo ciidamadiisu aysan gaarin in ay ku gabadaan oo hooyo u yihiin sidoo kaletana waxyaabaha aada u sicaawinaya waxaa kamid ah dhulka oo inta badan dee nimankan muddo ay kusoo dagaalamayeen ilaa iyo midowgii sovieti oo la sheegayo meelo badan iyo deegaano badan oo si sahla ay ugu dhuuman karaan in ay jiraan warbixin ayaa dhaweyto la qoray ayaa lagu sheegay qabaa'ilo kala duwan oo halkaas degan in ay ka helaan taageero kala duwan marka ilaa iyo haatan ma ay jirto wax cad laakiin waxaa la sheegaya waxaan in wax laga yaabo inta badan inay qabiil salka ku leeyihiin ah sidoo kaletana inta badan deegaanada ay ku kala taalibaantu ay kala degan yihiin ayaa waxaa la sheegaa in laga soo xulo ciidamadooda halkaasoo marka ka dambena sidaas ay ku midoobaan oo ay dagaalka ku wada galaan
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi isaga ayaa noo soo diyaaray nalana socodsiinaya amuuraha islaamka haatanna waxa aad ku soo dhowaataan codkii baxsanaa ee axmed cali cigaal iyo heeskii batalaale
baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay budhariiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu cakuye lasoo booqdu moogtahay baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay budhariiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu ha lasoo booqdu moogtahay naynan riyada baas bartamaha habeenkee naynan riyada baas bartamaha habeenkee barkimada ku moodon beer ka saaro moogtaa kasaro moogtahay beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye adan auga adan auga adan auga adan auga beerka saara inan sida banjoog cawo baadiyoobay moogtahay badankayga waayan kalgacayl bariinseeday cakuye inuu buuxo moogtahay
codkaasi baxsan dhegihiinna ayaan uga sii tegi doonaa axmed cali cigaal iyo heeskaasi batalaale waa jamaal axmed cusmaan iyo anigoo asaare cabdi axmed oo idin leh intaynu mar kale ismaqli doonno dhegaysi wacan heeskii
badankayga waayahan kalgacayl bariinseeday inuu buuxo moogtahay rugo inan baa lahaygi kaabaro gogoshon bolyobe mugtaa